sanad walba saddex iyo tobanka agost ayaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dadka guran iyada oo daraasad la sameeyey lagu ogaaday in tirada dadka guran ay tahay boqolkiiba toban dadka dunida ku nool waxaanay dadka guran taariikhiyan la kulmaan dhibaato iyo cadaadis uga imanaya bulshada sida ku cad luqadaha qaar sida luqadda faransiiska oo kale kelmadda goosh ayaa la micno ah bidix ama qof doqon ah sidoo kale kelmadda durwaha oo loo adeegsado midigta ayaa macnaheedu uu yahay waxa toosan amaba saxda ah luqadda ingiriiskana ereyga left ayaa ah erey ka soo jeeda afka ingiriiska ee qadiimka ah ee loo yaqaano anglo saxonka waxaana ereygaasi uu la micno yahay wax liita halka midigta loogu yaro right oo la micno ah waxa saxda ah ama xaqa ah dunida islaamkana waxaa ceeb ah ama mamnuuc ah in qofku gacanta bidix wax ku cuno ama uu dadka ku salaamo inta badan waalidiinta ayaa ku qasba carruurtooda in ay adeegsadaan gacanta midig sidaas oo ay tahay haddana waxaa dunida soo maray madax adeegsada gacanta bidix waxaana ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee maraykanka ee barack obama bill clinton iyo bush dalka britainna waxaa soo maray ra-iisul wasaare winston churchill iyo david cameron kastoo ay dunidu horumartay haddana waxyaabaha dhiba dadka guran waxaa ka mid ah adeegsiga maqaska oo qaabka loo sameeyey loogu talagalay gacanta midig dhinaca xayawaankana waxa ay khubaradu sheegayaan in xayawaanka kanguruga layidhaah ee ku nool dalka australia uu yahay xayawaanka keliya ee adeegsada bidixda